bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha sida tooska nooga daawanaya telefishinka qaranka soomaaliyeed iyo dhegaystayaasha nagala socda radio muqdisho kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo ah barnaamij toddobaadkiiba hal mar xiliyadan oo kale aanu idiin soo baahino barnaamijka oo daawadayaal iyo dhegaystayaal aan uga hadalno dhacdooyinka waaweyn ee taagan markaas waxaanu haddii alla u qadar maanta ku falaqayn doonaa magaalada kismaayo ee xarunta dowlad goboleedka jubbaland ee kumeelgaarka ah waxaa ka socda shir ballaaran oo hogaamiyaasha soomaaliya ay ka leeyihiin sida ay go-aan uga gaari lahaayeen habka iyo nuuca doorasho ee la qaadanayo sanadka oo hadda bilowday dhammaadkiisa xilligaas oo ay ku eg tahay wakhtiga sharciyeed ee haystaan hay-adaha dowladda federaalk ah ee soomaaliya bilihii lasoo dhaafay ayay mas-uuliyiinta soomaalidu waxa ay ka lahaayeen dooda adag oo xasaasi ah habka ugu wanaagsan ee la qaadan karo iyadoo inta badan duruufaha ama dooduhu ay ku soo dhowaadeen laba qodob oo si weyn looga hadlayay kuwaas oo kale ahaa in baarlamaanka soomaaliya ee iman doona marka la gaaro bisha sebtembar inuu noqon doono mid ku yimaada hab degmo iyo inuu noqon doono mid ku yimaada habka qaybsiga afar dhibic shan ee beelaha soomaaliyeed haddaba maxaa laga filan karaa inay soo saaraan hogaamiyaasha soomaalida habkee ayaa loo arkaa inuu yahay kan ugu wanaagsan ee la qaadan karo maxaase la filan karaa dhammaadka sanadkan in ay ka dhacaan dalka marka ay timaado nuuca doorasho waxaa barnaamijkeennaga la qaybgelaya cabdinuur cali aadan oo ah wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo gaadiidka ee dowlad goboleedka jubbaland islamarkaana ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaas oo telefoonka ku jira isagoo ku sugan magaalada kismaayo dr maxamed axmed jimcaale oo ah gudoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo inala jooga stuudiyaha magaalada muqdisho iyo brofesor ibraahim muuse heerow oo ah gudoomiyaha golaha aqoon-yahanada ee koonfur galbeed oo isna inala jooga stuudiyaha magaalada muqdisho aynu ku leenahay soo dhawaada dhammaantiin wasiirka iyo aqoon-yahanada aadaad u mahadsantahay ku dhownahay waa mahadsantaha cadaalo
wasiir way maqlaysaa adna soo maha waa mahadsan aad baad u mahadsantaha wasiir su-aasha ugu horeysa aan kugu bilaabo adiga ee bal faahfaahin naga sii halkuu marayaa shirkii ka socda magaalada kismaayo
waana runtii inta aad aniga waxaan arkay shirkii keliya aad leeyahay wasiir soomaaliyeed oo gaar tahay soomaali daawa hogaamiyaasha madaxa way kaga hadleen waxaan u hadleen si aad iyo aad u qiimo badan soomaalinimaa qof kastana waxay isla direen maanta in laga sugaaye waxaa waa soomaali ma aad uhoreysana in ay yihiin iyaday maaha ka horumarin doonaan danta danta gaaraan ninka guudna horumarin doonaan shirkan shawo furmay haddana waa ilaa iyo xalan waxaa ku jira shirkoodii ayaga ayaa lagu daayay waxaa musiibada awgeedaiin hal meel ah magaala kabo ayaga xawaajiya waaye qof qofka waxnacaadanay ma socdo marka ilaahay irinkii waxaan rajaynaynaa wax aad iyo aad u qiimo badan oo ku soo raacay meesha waa gartay waad mahadsantahay wasiir maadaama aad tahay nin wasiir ah oo siyaasiyiinta inaad ka tirsantahay hawshana qabaqaabadeeda aad waday waxaa dadweynuhu ka hadlayaan in madaxdu ay ay ka hadlayaan oo ay ka doodayaan labada qodob ee ku saabsan in habka deegaanka ama habka qabiilka ee afar dhibic shan la qaato welima halkaas baa la taagan yahay mise wax kaleeto laga hadlayaa jira waaya marka ogaanta ilaa hadda wax laysku raacay ma jiraan qodobadaas ama haddii wax kaleoo saddexaad miiska lasoo saaray wax laysku raacay weli ma jiraan mise weli arrimuhu oo dhan doodu bay ku jiraan maya waa dhiban tahay weli hadalka u socdo maaha dood badan oo yani waa waa aaday madaxweynayaasha u gulacsanaayeen dadka socodooda maxkamadooda aad yani wadad wanaagsan inay yihiin waxay kordhinaaan muwaadiniin markii aan sugaynaa jaadeenu insha allah haddii laayaha waxaan deenaynaa nooc kamid ah inay soo baxdo ee labada noqota ay midka lagu dara noqotaa waxay noqotaba haddii adayna waxay isku soo raacayna kordhici doonaan sidaan jeclahayna ma soo jirkan lagama soo laguma soo kalsin doono wax adra wax maa soo bixi doonaan sidaa waxay noqotaba intuu socon doonaa ilaa waktiga uu socon doono ee manoo sheegi kartaa wasiirada mahadsan aniga waxaa waaye lagu shaclahay kala cagaaraha anaga la dhicayno anaga waxaynu nahay wadano sida ala xilliga danta soomaaliyeed jeclan soomaaliyeed ay ku dhamaan kartaa loo dhamaynaa wax kalgaba la yidhaahdo ma jiraan waqtiyada qofku laleeyahay ma jiro ayada sida dhamaystaan dhamaan doontaa haddii alla igma waxaan deenayaa aniga oo waqtiga ku filan ay haataano waqtigooda yacni oo waqtiga aad u wanaagsan haastaan filayaa waa mahadsantaha wasiir khadka igu jira aad baan kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga ah iyo sharaxaadaadna siisay ee doctor jimcaali guddoomiyaha jaamacadda ummadda soomaaliyeed na guddoomiyaad maqlaysaa madaxda soomaalidu way wada joogaan maxaa la filan karaa
bismi illahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibada igula jira dooda waxaan kaloon mahad celinayaa abaabulaha barnaamijkan soo abaabulay intaa ka bacdi qofka muslimka waxaa laga rabaa horta inuu khayr rajeeyo marka horta madaxdeena meesha sugtad waxaan ka rajeynaynaa wax khayr leh oo ummadan yani dariiqii dowladnimada ku soo celiya waa ogtiin dalkeenu labaatan iyo shantii lasoo dhaafay dad dowlada ma ahayn dad mataqaana muxuu ahay had boqol meesha hartu riixato marka maadaama ay maanta kaligood yihiin waa maalin taariikhiya ayaka taariikhi u ah oo ummadda soomaaliyeed inay u go-aamiyeen wax isku soo celin kara meel isugu keeni kara sharaftoodii iyo dowladnimadoodii iyo qiimihii geeska afrika soomaaliya ay ku lahayd soo celin kara ayaanu horta ka rajaynaynaa kana filaynaa marka waxaan ilaahay ka baryayaa in ilaahay la garab galo ilaahayna tan ummadda soomaaliyeed u wanaagsan in ilaahay ku duwo ummadda soomaaliyeedna waxaan leenahay ha ducaystaano madaxdooda in alla ku duwo waxa ummadda soomaaliyeed u dana in ilaahay ummadooda ku duwo ilaahay muqalib qulub asaa ah marka ummadda soomaaliya meelay joogtaba horta waa inay samaystaan tafaa'ul wanaagsan madaxdana ay u duceeyaan in ilaahay tii danta soomaaliya u ahayd alla ku duwo intaa ka bacdi oo anigu waxaan rajeynayaa wax dadku waa dad soomaaliyeed waa madax soomaaliyeed inta aan soomaalinahay soomaali yihiin baka badanba sababtuna waxaa dheer mas-uuliyad baa saaran marka waxaan ka rajeynaynaa wax soomaali dana inay ka soo baxaan labada qodob oo hadda laga dhawaajiyey na muxuu ahay waan falaqayn doonaa laakiin rajadooda macnaha anugu rajo wasaas waaya professor ibraahim muuse heerow soo dhowow idi adiga maxay kula tahay rajadaadu maxay tahay sida ay wax u socdaan
waan dhawaa horta aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaan waan salaamayaa saaxiibaday dadka aan ku wada jirno iyo t v-ga qaranka ee madaxdooda iyo ummadda soomaaliyeed oo na daawanaysa ama na dhegaysanaysaba aad baan maartay muxuu ahaa u salaamayaa tan kale waxaa weeyaan maanta maalin ee, noogu farxad badan inay jirto uma malaynayay sababtoo ah ee, mas-uuliyiinta soomaaliya ama heer dowlad goboleed ha ahaadaan ama heer qaran ha ahaadaan ayaga ayaa wada hadli hayaan oo iyagaa maartay muxuu ahaa aayahoodii ka tashani hayaan ayagaa ka talinhaya aayaha maartay muxuaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed intii ka horeysay waxaa jirtay wax beesha caalamka la yiraahdo beesha caalamkaa sidaa tiri beesha caalamkaa waxaa diiday beesha caalamkaa khasabtay ebelowa saas yiri ee, muxuu ahaa dowlad goboleed dowladaha maartay muxuu ahaa ee, igaad ayaa saas dhahay waxyaabahasaas ka jiri jiray marka dad waxaan ahayn maartay muxuu ahaa oo la haysto oo oon tashan karin oo maartay muxuu ahaa farta loogu fiiqaayo haddii ay maartay muxuu ahaa arrintaas yeeli waayaanna maskaxda maartay muxuu laga qabsanaya ama maartay la racdeynayo laakiin maanta waxay usoo bandhigeen ummadda soomaaliyeed inay yihiin dad ummadda soomaaliyeed hoggaan u ah una dadaalayo sidii ay maartay muxuu ahaa ummadda soomaaliyeed ay u heli lahaayeen dariiq wanaagsan mustaqbalkoodii aayahooda ay ugu tashadaan dowlad wanaagsan oo dadka oo dhan ay ku wada qancaan bay u fadhiyaan tan kale labaad labada qodob oo laysku hayo oo
waan gelaynaa ها ما هو سوا آه.
ده بس waa مارتن maadsanta محافظان iyo deegaan labada waa geli- waa geli doonaa.
waa maadsanta professor wasiirkan aadayaa ee, wasiir cabdinuur ee, dadweynuhu waxay ka hadlayaan in dooda salkeedu ay u dhaxayso ee, dowlad goboleedyada hadda jira ee jubbaland ay ka mid tahay oo weliba afarta hadda ee, jirta labana ay ay doonayso oo deeg- ee, degmooyin wax lagu qaybsado oo ah puntland iyo jubbaland een, koonfur galbeed iyo galmudugna ay doonayaan in ee, afar dhibic shan ama nidaamka qabiilka ee hadda ee, dowladaha jira dowladda jirta ay ku dhisan tahay wax lagu qaybsado Een, haddii ay run tahay oo sidaas ay u jirto maxaad ku doorateen degmo idinku
runtii inagu hadda loo kala qaybsano laba imaado subaxsanata meesha ka muuqato waa sababta taalo soomaalida ama hogaamiyaasha madaxda meesha joogta runtiina waxaan kuu sheegayaa anigu hadda markii aan ku dhaadhaca ee ereyga ah see macnaha maxaad ku doorateen ee degmo runtii waa run degmo waa wax aada u wanaagsan ciidamaankana waa lala xisaabtami karaa mawjirna waa la sheegay waxaa dhici karta hadda dowladii cabdiraabdan cabdina u soo dhashay ugu horeysay soomaaliya markii xukunka dhacay kadib ilaa maanta waa ninka gabana ah ee aan weligii ugu tegin ama golaha baarlamaanka noqoto ama golaha kulinta ururka madaxweynaha ugu tegin degmadayda amsi ay u baahan tahay degmadayda iskuul ay u baahan tahay degmadaan kasoo galay maxaa yeelay waxaa jira maxaa dii jiray jawaabo caafimaad waxbarashada ka jirta من أولهم على منطقة دوانا لكن هو حقيقة وحقيقة في ذلك المدرة هو بطل كانوا قبضوا شعب الشعب هو بطل تقول لك أنت تقول تقول معيان شعب بطل مثل ما يقول شيء يقول لك في هذا الشيء مثل تقول لك الصومالي لوجيسي وذكر في مكان لوجيسي ومضيع أن من غير كلمة ملكة الصومالي كبيرة حسب الكمبوني هل عندما وقلوا ماشي لكم معه ونكلم أما أنا بتكلم إن المرشح بالضبط وخلوه فيه وحاولي على إنه يهديه فإن الوجه كمان نقول ممكن ما يقرأ بل هو بيقرأ ما يروح على مدن فيه وربع أو عنوان كان ما يحسبون كذا وأعتقد أن تدوير بالبطوان تصعد وعلى نفس الدوريو أكثر كبيرة من المريع وحنا ممكن يقولون أنه في صلاة الله يقوم بالحرب لكن أنه أحكام iyo dadnimadiisa maxaadiidii waxtarkiisa lagu dooran taas lagu dooranay laakiin hadde soomaaliya way ku qasban tahay hadda anaga kuyimayna qasta qamada tayna Ayaa la qaadan.
oo loo fadhiyo tabada soomaaliya iska geedka abarti oo nolosha qastaan ku ah ayaa loo fadhiya ilaaha geedkii geedkaas waxaan kudeenaynaa wax wanaagsan oo ay isku soo dhawaaqirtaan kusoo baxaan bilaada aad baad u mahadsantaha wasiir waad mahadsantaha qadkaad igu jiraysaa ee, doctor jimce caalan kusoo dhaweynaya hay editore labadii oo arrimood markaanu imaana hadda bismillaah iyo haddii dabcan wax saddexaad ay maskaxdaada ku jiraan
Een, horta mashruucan wuxuu ahaa mashruuc een, ay ahayday in sano ka hor Een, in dad khubaraa loo xil saaro adduunyadu mm, way soo martay waxaan dad badanaa soo maray Een, ah, oo dagaalo ahli sida anaga ka soo baxay Een, maxaa lagu dhaqay liberia maxaa lagu dhaqay afghanistan ciraaq way burburta saasoo kale waa maxaa lagu dhaqay yani waxay ahayd mar horeeto in si baxdi ahoo cilmiya dad inta loo xil saaro aqoon-yahana ah iyo dhaqanyaqaana ah oo aqoon-yahanaduna waxa adduunka ka jiray soo kordhi lahaayeen dhaqanyaqaanaduna ummadda soomaaliyeed dhaqankeeda ayay iyo soo kordhiyeen iyo siyaasiyiin hore oo wuxuu siday mataqaanaa een, u dhaceen garan kare marka horta een, hadda waxaan maraynaa laba daran laba daran mid dooro ayaanu maraynaa Een, waxaan rabaa marka horeeto inaan madaxda een, soomaalida meesha ku shiraysa ay maskaxdooda geliyaan maanta waxay noqon karaan ummadda soomaaliyeed amba hiro ayay- ayay noqon karaan oo dad yacni taariikhdu ay ku qorto la yidhaahdo soomaaliya dhibkii bay ka saareen bay noqon doonaan amba kuwa habaar mutaysan ay noqon doonaan ilaa qabriga lagu habaaro marka ilaahay waxaan ka rajeynaa inaysan noqonin kuwa ilaa qabriga lagu habaaro sababta waxaa waaye waxa ay soo saaraan maanta to haddii ummadda soomaaliyeed inay isku disho ay dhacdo oo dhiig ku daato ilaa qabrigaa la habaari doonaa ilaa qiyaamahana waa la habaari doonaa marka een, waxaan ilaahay u rajeynayaa in ilaahay oo ka dhigo hiroyga ummadda soomaaliyeed Een, labadan een, anigu qabiilka iyo 4.5ka kalama saareen labadu waa isku qabiilkii degmada iyo aha.
waa isku qabiilkii waay Mhm.
Ee, degmada iyo iyo forward waa isku qabiilkii waay Een, kow waxaan dood weyn ka qabaan dhihi lahaa aan madaxweyne xasan sheekh uga hambalyeynaya in golaha wasiirada uu ka dhigay shan beelood marka ereygan dhibicda ah waxaan leeyahay em, ku- em, kula talinayaa muxuu ahay madaxda soomaalida ereygaa inay meesha ka saaraan leerada dhibic shan soomaali say u kala badan tahay iyo sideeda u kala badan tahay ciduma tirinin haddii la leeyahay yaa qaylo dheer waagii hore mataqana la qaybin waxaa laga yaabaa in lagu saleeyey yaa hub badnaa yaa mataqaana warroor badnaa in lagu saleeyey hadda maanta yaa warroor badan ma jirte ummadda soomaalida isma tirinine en, muxuu ahay toy dhibicdaas meesha laga saaro ummadda soomaaliya shan beel waxa loogu saleeyo si kastoo ay taaba haddaan usoo laabta degmooyinka degmooyinka eh, markoodii horena cadaalad kuma salaysneen ilaa markii la dhisaayo lixdameeyadii cadaalad kuma salaysneen waxaysan ugu salaysneen magaalada xamar oo caasimadii dalka ahayd oo laga yaaba inay ku nooleeda half million ya na laba kursiyay lahayd ma fahantay Na- na- magaalo laga yaabaa in dadka yar saddex kun afar kuna ay lahaedna laba kursiyay lahayd ayaduna marka degmooyinka markooda horeba cadaalad kuma dhismin horta oo qaybintii koobaad cadaalad kuma dhismin talabaad waxaa dhacda markii la qaybinayay oo dambe oo la kordhinayana si aan cadaalad iyo populationka meesha degan miisaankiisa muxuu la egyahay degmadaan canshuur ma iska bixin kartaa Een, muxuu ahaa dadka dakhligooda macnaha dadka ku nool dakhligooda ma kabargaray karaan ayadana laguma dhisin Een, un siyaabo kaleeto iyo nijeclaysi iyo een, muxuu ahaa in qolo ay een, een, een, u- u- u- u ololeyso u ololeyn qolooyin ay u ololeeyaan unbay intooda badan ku- khaasatan degmooyinkii kacaanka u dhis intaasay ku dhismaan waxaa ku soo xigay haba ahaato saas degmooyinkii waa lagu kala guuray marka dagaalka ahligaa dhaceen waa lagu kala guuray degmo maantayto mataqaanaa sidii ay sagaashankii ahayd degmo ah maantayto ma jiro ma jirto saa daraaddeed degmooyinba maanta albaabkeeda lafaa hortaagan qabiil xataa ma ahan lafaa le annagaa leh la-aanteed wax kama qarsoobi karaan marka een, waxaa dhibaata ka dhacaysa marka dadka le- la- degmada looga tiro badan yahay dadkaas xuquuq heli maayaan
marka cadaalad daraad uga baqaysaa marka uga baqi maayo cadaalad daraa ka dhacaysa waa xaqiiqa waxaa kaloo ka dhacaya dagaal ahliya qoladii mataqaanaa islaad xaqaa waa la duudsiyeyna way dagaalamayaan oo dagaala ka dhacaya taasna taasna waxaan haynaa dadkeena waaweyn odayaasha waaweyn waan og yihiin lixdan sagaalkii doorashadii dhacday yacni soomaalida ku leatay u maleymay inay ka helen soomaaliya dagaal ahligahay oo xabadii ay dagaal ahligahay oo sababa soomaalida ku leatay kuma dhiman marka anigu waxaan taakiidayaa horta in la qaato tan ah shanta beelood in lagu soo xulo laakiin ayada nafteeda waxay u baahan tahay in tadawur ay samayso maalan haddii loo qaybiyo tobanka milyan oo aan nahay ee, laba boqol iyo toddobaatan xildhibaan xildhibaan kastaba wuxuu matalayaa dad aan ka yarayn soddon iyo lix kun oo qofood xildhibaan kastaba dada soddon iyo lix kun oo qofood aan ka yareen ayuu matalayaa in la yidhahdo marka soddon iyo lixdaa qofood laba amba saddex qofood ayaa u dooranaysa xildhibaanka in la yidhahdo waa cadaalad daro xildhibaanku waa inuu haystaa taasna miisaan- waan gelaynaa Ha.
waa gelaynaa waa mahadsantahay profesor heero haye isla isla arrintan adiga aragtaadu maxay tahay hadda ayaan kaa joojiyay raalli ahow labadan qodob ee miiska saaran ah waan raalli baan ahay Een, horta labadan gobob godob midda laleeyahay afar dhibic shan xaq maahan laakiin waxaa loo arkay xal ayaa loo arkay xalka ayaa ku jiray shan iyo toban sanana waa lagu soo dhaqmaayey oo hadda isbedeladan faraha badan leh oo la gaaray waxaa lagu gaaray waxaa weeye afar dhibic shanta waaye oo hadda la rajeynayo in oo laga gudbo taas meeshaan ugu tegayaa midda kale ee muxuu ahaa oo laleeyahay ee deegaan ama degmaa lagu saleyna horta degma wax la yidhaaho wadanka kama jirto cid wax dooran kartana wadanka ma joogto maanta sababtoo ah ee, maalanba kun sagaal boqol lixdan sagaalkii bishii maarso ay ahayd doorashadii ugu dambeysay ee soomaaliya ka dhacda cadaalad darro iyo dulmi iyo maaragtay muxuu ahaa boob iyo dhac ayaa maaragtay muxuu ahaa ka dhacday Een, ilaa iyo sideetan iyo afar xisbi ayaa berigaasayto jirtay leego ayaa ahayd liisti unico ayagaa meel kasta ugu shubatay taas marka ee, muxuu ahaa waxaa soo dedejisay in madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya duhur cad la dilo ayaa soo dedejisay iyadoo qadarka ilaahay uu iska jiro Een, muxuu ahaa markii madaxweynaha la dilay shan iyo tobankii oktoobar ay ahayd ee, shan maalmood gudahood waa ku heshiin waayeen maarta nimankii ba- mudanayaasha baarlamaanka markaasito oo oo fadhiyey yaa madaxweyne noqonay shaakadii waxaa loo bedelay qabiil iyo isjijiid iyo iswaxaysi ka bacdi ko iyo labaatanki oktoobar ayaa afgeni waa gartay ayaa ka dhacay Ee, wixii la- Maxaa ku talinaysa?
wixii la soo socda waa kuu soo wadaan waxaa loo baahan yahay horta doorasho markii la rabo in la galo marka ugu horeysa in tirkoob la helo tirkoob sax ah in la helo soomaaliya ma toban milyana ma shan milyana ma labaatan milyana horta door ee, maxaa in tirkoob la helo waayo qodobka koowaad qodobka labaad in la helo waayo maaragtay muxuu ahaa een, een, muxuu ahaa asxaab asxaabta oo tartamaysa in la helo waayo ayagana inayna ka badnaanin saddex
laakiin labadan qodob baa laga hadlaya kuwaas waxaad moodaa in laga gaari ma waayo example aan idin siinaya example aan bixinaya dadka soomaaliyeed ha dhegeysaa hana arkaan waa saas in saddex ilaa laba xisbi ilaa afar oo badnaan inay noqdaan dadka tartamaya asxaabta tartamayso wakasino diiwaangelin in la helo waayo degmooyin sugan in la helo waayo degmooyinka waxaa weeya saddex kategoriyo ayaa loo qeybiyaa a iyo b iyo c degmooyinka eeda ah waxaa weeyaan waxay buuxinayaan miisaaniyadooda isla markaana waxay shubayaan dhaqaalo dheeraad ah ay dowladda dhexe usoo shubayaan degmooyinka bidan waa isku filan yihin miisaaniyadda ila mushaharka shaqaalaha iyo howlaha degmada iyo wax waliba waxaa degmada inay isbixisaan rabaan cna waa la kabaa degmooyinkii criterium kala lahaa xildhibaanadana saasa degmooyinka u kala badanayaan qaar afar deg- afar xildhibaan yeelaan qaar shan yeelaan qaar saddex yeelaan qaar laba yeelaan qaar hala yeelanayaan waxay ku xiran tahay kriteeriyada degmada ay leedahay kategoriyadeeda ay ku xiran tahay intii ma la hayo intaasi ayadan la helin ma la samayn karo Wa- ta- waxaa kale ugu sii muhiimsan oo ugu sii maartay daran waxaa weeyaan amniga nabadgelyo waay nabadgelyo ma jirto waxaa nabadgelyo inay jirin oo maarata daliil u ah waxaa la leeyahay ciidamada ciidamo dowladda ka wada tirsan ayaa degmada baraaya ku dagaalamay ciidamada dowladda ka tirsan ayaa degmada muxuu aha ku dagaalamay eh, baashi Waay.
kale meel kasta degmo kasta iyo meel kasta maamul goboleedka hebel iyo maamul goboleedka hebel ayaa isku Waxaa dhacay degmo suurtagal ah.
marka m- qof intuu banaanka u soo baxo codkiisa dhiiban kara ma jirto maxaa suurtagala maanta markaad hor soo aragta waxaa weeyaan eh, muxuu ahaa xalka wuxuu ku jiraa eh, sidii hore oo ahaa oo wax lagu qaybsanayay oo lasii casriyeeyey oo loo gudbay oo aan la keenin maarata muxuu boqol soddon iyo shantii oday dhaqameed lagu sheegayey oo walaalkaaga soo qoro adeerkaaga soo qoro minkii maarata toban kun oo doolar kusii soo qor aan ahayn oo ka horumarsan qeybaha bulshada oo dhan ay ka wada qayb galaan sida aqoon-yahanada haweenka dhalinyarada eh, muxuu ahaa culimaadiinka ee, nabadoonada iyo waxgaradka ay ka wada qayb galaan xildhibaanka ay soo- ay soo xulaan ayagoo wada jira waay magasina ama ha ahaado baarlamaanka ama ha ahaado aqalka sanadka ah waa mahadsantahay aan siiya wasiirka eh, wasiir waa maqlaysaa aqoon-yahanada eh, waxyaabaha ay ku taliyeen iyo eh, cilladaha ay arinta u yeeleen eh, gaar ahaan arrinta eh, degmada iyo iyo tan eh, qabiilka laftigeedu aragti ay ka soo jeediyeen oo ay leeyihiin waa inaysan sidii hore ahaanin oo dadka eh, keenaya xildhibaanku ay bataan dhaliisha degmooyinka horta marka hore ma ku waafaqsan tahay oo ay ka qabaan
Thank you. waqtigan xaalinka waxaa ku haboon ama ay tahay in dadka degmada wax loo qiimiyo in soomaaliyad oo aan dibda degmadamugata nin kasta meel dubiya ha ku kalkunala kubayraado marka dhaxay ee la sheegaya degmooyinka dhaxay waa la ogyahay degmooyinka waxaa lagu salan rabaa waxay daraashii kuwi kuwey degmada waxaa lagu salan rabaa waxay daraashii kuwi kuwey dadkii degmada oo iska xabaya wax ogalaa guri karmaa marka lagu anqabaa arrinkaas waa lagu waqtigeeda waa lasoo gudbiy waa lagu soo xagaanaa meel mare oo dowladda kugagaa ku qaaday oo dowladda ku qaaday laakiin waqtiga xaaladka kaas annada waa xisaab ay tahay haddana soomaaliya xaagan xeeno waxaa laga dhigay soomaalida hadda fadhiisanaana fadhiisa ku soo dirto ayaad qaadanaysaa guur waxaanay waayo eh, hal hal su-aala ku weydiiye wasiir si kooban adoo igu jawaabaya Eh, waxaa laga hadlayaa in eh, tusaale ahaan sida lagu bixiyo degmooyinka eh, eh, jiray eh, sidaad sheegtay l- koo iyo sagaashankii ka horeeyey ayna dadku u sinayn oo lagu kala badnaa eh, oo tusaale ahaan qabaa'ilo badan oo hadda baarlamaanka xildhibaano kule haddii layaa degmaha lagu yimaado ay meesha ka bixi doonaan oo aan xildhibaan heli doonin Eh, tusaale ahaan beelaha hadda eh, dhibic shanta lagu sheego inaysan jirin degmo ay keligood degan yihiin eh, soomaaliya ama ay madax ka yihiin marka so uma aragtid in eh, sinaanta ay baaba'ayso dad badan ay meesha ka bixi doonaan
laakiin dadkii geestay hadda kuna jira taariikhda hadda bulshada ay noo hogaaminayaan dareemada ay noqdeen haddii ay wadaad wadaad kale wadaad dunyaaga ayaa la sheekay marka xaqiiqa anigu arrinkaasi waqtigeeda hadda lama joogo hataa la joogaye si loo gaaro maxay looga baxa dowlada oo degmooyinkina ay xalaal u noqdaan waa in hadda saa wax lagu qeybiya kadibna cod la qaada cod markii la qaado dowladda cusub oo laga doontaay dad dadkii asaaya dowlada gurmadka oo cadaalada laga helay hada loo qabaaba haddii ay dadka taagnaa maalin qorkasta midhaado warada dowlada tirmaa dadki warada warada waa ogaanaya mahadsanta waa mahadsantaha wasiir Eh, professor jimcaale dooda wasiirka ka waran wuxuu leeyahay eh, de ma eh, lama joogi karo qabiil xal maaha eh, xaq ma ahana waa laleeyahay lamana joogi kare waa in laga gudba goormaa laga gudbayaa buu taagan yahay bismillaah horta qof kasta oo soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay in meesha amba xarumaha siyaasadda dalka in lagu matalo waa xaq yani dastuuriya waay Een, soomaaliduna weli ma gaarin degmooyinkana ka suurtagal ma ahan in dadka qofka degmada degan haddousan laandheer degmada ku ahayn in lasoo doorto soomaalida ilbaxnimada weli ma gaarin labaatanka sano soo socotana inay gaarayso ma muuqato marka een, haddii ee, wa- aa, dadka marka horeba lagu- een, meeshii ay tahay een, haddii qabiilkaada meesha uusan deganayn amba qabiilkaada uusan ku bannayn meesha oo awoodda milatari uusan heli karin uusan lahaa karinin waxaa weeye adiga xuquuq marin marka degmadaas sida aa sheegtay marka dad fara badan oo muxuu aha maanta baarlamaanka ku jira een, oo baarlamaanka yacni ayaku ay ku matalaan shicib ayaku ay wakiil ka yihiin sida rabaan ku yimaadaan laakiin shicib ay- shicib kastaba wuxuu baarlamaanka maanta u haystaa inuu in lagu matalo u haystaa marka dadka baarlamaanka lagu matelo maanta heto haddii la yidhaahdo degmooyinka la yidhaahdo degmooyinku hadda een, waxay u badan doontaa degmooyinka in ay noqoto inay maamulaan dowlad goboleedyadu inay noqdaan marka een, oo sidee ula jeedaa taas een, dadka ka imaanaya meedkaa dadka ka imaanaya degmooyinka de degmooyinka hadda ku- intooda badan waxay noqdeen dowlad goboleeday noqdeen awoodda meesha ka jirtaana waxay noqdeen inay dowlad goboleedkay noqeen ma fahantay marka dadka waxaa soo xulaya marka intooda badan amba influencegooda dul dhigaya dowlad goboleedyada waanan ogeyn mataqaanaa baarlamaanka hadda jira ayaanu ku aragnay dowlad goboleedyada jira waagaas een, awoodda ay dul dhigeen kaabaqabiiladii mataqaanaa la soo xulaya in kaabaqabiilo muxuu ahay aan ahayn ran kuwa runta ahayna laga soo tegay oo la celiyey kuwo kale oo la abuurayna la keenay marka degmooyinku waxay kuwa khalad kuwi ku noqonayaan dadka looga tiro badan yahay matalaad ma helayaan
haddii laakiin tusaale degmo ay saddex qabiil degan tahay oo ay kala badan yihiin oo a iyo b iyo c ay tusaale ahaan kale yihiin Ha.
sooma dhici karta inay saddexda bixi dhibaana ka helaan ka war haddii afar oo mid kasiyo afaraad oo degan yahay ka waran mid shanaad hadduu degan yahay ka waran lix- mid lixaad degan- hadduu degan yahay ka waran mid toddobaad hadduu degan yahay example kugu soo qaada masalan haddii degmada beledweyne haddaan aadno waxaa deganaa la yidhahdo dad ka badan toban qabiil laakiin haddana way kala badbadin way kala siyan yihiin kismaayo tag intaasoo qabiilaa degan haddana waa waa la kala badan yahay waa la kala awood badan yahay ma garatay oo qaaraa mataqaana military macaan awood u leh qaarna awood uma laha arrinta marka waxay keenaysaa waxay noqonaya marka warlorisimkii caadiga ahaa ee qofka xuqiisa uusan heli karin ilaa ma qofka hor haysta maahane ayay ku noqonaysaa haddii degmo la yidhaahdo Waay.
ayay noqonaysaa saa daraaddeed waxaan leeyahay tan oo soo xulayaan muxuu ahaay toy anigu shana dhahaya ma dhahaya four point five shanta beelota soo xulayaan ayaa waxay u baahan tahay in lagu sameeyo matalaadeeda in la badiyo oo matala meeshii boqol iyo soddonka xodhumaan la yidhi in la gaarsiiyo war anigu haddaan wakiil ka noqon karo soddon iyo shan kun oo qofood ugu yaraan soddon iyo si aan legitimacy xoog aan u helo ugu yaraan shan iyo soddonkaa kun ee qofood waa in loo ogolaadaa ugu yaraan xataa four percent oo ka mid a oo lasoo xulay oo leeyahay odayaal mutacalimiin muxuu ah shuyuukhda xagga diinta islaamka ugu yaraan mataqaanaa en, sidii hore inay wax ka duwnaadaan baa waxweyne ka keenaysa.
bedela qofka xildhibaanka inaan loo arkin wax mataqaan saddex qofood inta qanciyey saa ku yimida meesha ee laakiin oo haddii la rabo degmada inuu iyo dadka inuu ka fikiro waa inay jiraan dad badan oo soo siiyey en, muxuu ahaa maxaa la yidhahdaa en, matalaada xaqa xaqa matalaada codkooda soo siiyey waa inay jiraan oo mataqaanaa en, taas waa. mid kaloo aan aad raba inaan mataqaanaa saaxiibkay en, wasiirka en, warfaafinta oo ka dhawaaji waxa waaye een een qabaa'ilku waad ogtihiin een soomaalida kuraastu waxay ooli jirtay way k- een degmooyinka waaga markii talaaluka tagaa dalka si ikwalaha kuraasta loo qeybshay haddaad ku naqatiin taariikhda een gobollada ay koo kala dad badnay ayaa waxaa la siiyey xildhibaano isku mid ah gobolaa laga yaaba mataqaana in harbina deganaa gobolna laba boqol oo khusna adduunya caan waay masalan anigu yani taariikhda waxaa ku noolaa dalka canada gobol ontario la yidhaahaa jiro oo boqolkiiba soddon iyo in ka badan dalka bobolinka dalka ay ku nool yihiin baarlamaanka waxay ku leeyihin boqolkiiba soddon in ka badan ay ku leeyihiin marka markii la qaybinayo lama qaybinin loomana qaybin doono waxaa leeyahay gobolladu ha sinaadaano degmooyinkuna ha sinaadaano yaqadbo aale iyo baydhabo isku dad ma ahan Mm, waa kala badan yihiin waa kala badan yihiin in la yidhaha marka bu-aanan laba qof xildhibaan hala siiyo baydhabana hala siiyo baarka waxaa laba xildhibaan gar ma ahan xaqna ma ahan waa mahadsanta marka waxaan leeyahay absolutu cadaalad darro waayo degmo hadda in lagu dhaqdo ilaa la gaaro hal cod iyo hal qof ilaa la gaaro oo dadka codkooda ay ku kala bixi karaan waxaan leenahay cadaalad darrada ugu weyn iyo weliba cabsi ah in dagaal iyo dil iyo in loo Ayka, waa mahadsanta profesor muuse eh, profesor ibrahim xerow Ah.
isla arrintaas ku saabsan wasiirku sida uu dhiga waad maqashay wuxuu leeyahay de idinku waad qarsantihiin hadda waxaad tiri hal xaq maaha eh, afar dhibic shana waa hal Eh, shan iyo toban sanana waa lagu soo jira soo cimri nagu filan maaha inaan wax ka baranno aan ka gudubno aan wax kale la nimaadno haa waa fiican tahay aad bay u fiicnaan lahayd weliba waxaa loogu talagalay ahayd maarata muxuu ahaa afar dhibic een, shanta muddo laba sano gudahood in looga gudbo markii laba kun ayay ahayd cabdiqaasim markii maarata muxuu ahaa jabuuti lagu soo caleemo saaray Een, laba sanoona lahaa oo mandate ah muddadaas ita labada sano ee in wax dhan lagu xaliyay ahayd waxaa hadda n- soo gaarsiiyey shan iyo toban sano ilaa hadda lix iyo toban sano haddii aan maarata lugta aan gelinay isqabqabsigeen iyo isjiidjiidkeen iyo isfaham la-aanteena iyo danta shaksiga oo qof kasta loo weyn saddexa wadankan burburisay saddex qodob profesoorku uu ogyahay saddexdaasi maxay tahay waay misunderstanding wax la yidhahdo ayaa ugu Isfaham daro.
weyn isfaham daro mismanagement maamul.
maamul xumo Intra- eh, personal interest danta shaksiga ah marka danta shaksiga ayaa laga horumarinhayaa danta guud nin walba dantiisii shaksiga ah iyo aragtidiisii ayuu rabaa inuu ku dabaqo siyaasadda dalka soomaaliya iyo hogaaminta wadankaba ma anfacayso taas waa in waxa ay maarata maxaa rabitaanka shacbiga in lagu shaqeeyo waaye maaha rabitaan shaksiyadeed shacabkan hadda waa afduwan yihiin ma hadli karaan wax ma diidi karaan wax ma ogolaan karaan banaanbax ma samayn karaan waa afduwan yihiin marka ilaa shacbiga oo xor ka noqdo oo laga xoreeyo waxaa weeye wax suurtagelaya ma jiraan dhibaatadaa lagu sii jiraa laakiin maanta waxaan ku faraxsannahay kismaayo inay gogol ay dhigtay oo s- w- muxuu mas-uuliyiintii m- hadda qaranka oo heer kastaba aadan ay iskugu tageen oo aan lagu dhex jirin weliba wixii calamo ka jiray ama beesha caalamka ha lahaato ama go- dowlad goboleedyada ha lahaadaan oo la dejiyey liidaalanka qaranka soomaaliya bes ha ha ka bilowga ah shanta xidigood leh kaas keliya waa aad bay u mahadsan yihiin tallaabo oo horumar leh waayo oo qof soomaaliya hadda ma- maalmahan aan ka fikir jirin waayo marka aad ay u fiican tahay laakiin waqtida xaadirkan degmo waxaa weeyaan waa- wax laga soo doorana ma dhici karto waa laisku dhafaana wax dhici kara maaha marka hadda jaangooya ayaa jirta tiro go-an ayaa jirta laba boqol toddobaatan iyo shan waayo labadaasi boqol iyo toddobaatan iyo shanta ayaa la qaybsanhaya weji kasta iyo qaab kasta iyo ha ku timaadee ayaa lagu- wax lagu qaybsanhayaa haddii la yidhaahdo degmo sidee degmooyinka marka maxaa laba boqol toddobaatan iyo shantii baa qof walba la dhaha kursigaaga adiga la tag degmadaasi degmo hebel la tag meesha ka soo gal haddana degmaan ka imaada dheh miyaa la dhahaa waa maya waaye waa in dad la helaa musharaxiin ah oo la helaa waa in degmooyin la helaa oo madax banaan oo wax walba maarata maxaaha ay u dhan yihiin waa in la helaa maarata maxaa goobjoogayaal iyo korjoogayaal oo dusha ka ilaaliya doorashadaas inay xaq u dhaceyso iyo in kale in la helo waayo wixii oo dhan hadda fare lagu maayo waqtigan waa ciriiri waxaa ka dhiman wax toddoba bilood iyo wax ka yara ka dhiman iyo meelahaas ma la isku keeni karo marka ha laga sii fikiro oo barnaamijka ha la sii diyaariyo laakiin xalka ha lala yimaado xal ha la keeno Ha, laakiin laakiin tan laba boqol iyo toddobaatan iyo shan tan degmada waa sheegtay inay cadaalad darro tahay ha qofka xildhibaanka soomaaliyeed in sida aad ka wada dhawaajiseen uu hal qof ama laba qof ama saddex qof ay go-aan ka gaarto iyadoo laga yaabo in labaatan qof ay tartami lahaayeen oo laga yaabo in lacagu saamayso oo ehelnima saamayso taasuna soo cadaalad darro kale maaha maya waxaa weeya haddii matalan ba laba boqol qofood ay timaado oo beesha usoo fadhiisato oo tiraahdo maarata maxaa oo la yiraahdo maarata ninkii oo- wadankan maarata hogaamin lahaa ama xildhibaan u noqon lahaa iska soo dhexbixiya la yiraahdo beesha ama laba qof ama saddex qof iska soo xula markii la yiraahdo haddii ninka waxaa weeya m- m- eh, muxuu laba boqol qofood ma laaluushi karo oo lacag ma siin karo tirada dadka in la badyaad haatana dadkana badiyo tan kale labaadna eh ma samayn karo adeerkayga maarata muxuu ahaa ayaan qorana ama anaa isqoraayo ama walaalkaygaan qoraa inama imaanayso marka waa lagu badan yahay mogtahay qeybaha kala duwan ee bulshada beeshaasi ayaa maarata maxay ka wada kooban yihiin marka isku aragti lama noqonaayo yaa u qalmaa la dhaha waa su soo jarraca qofka beel qof kale oo xildhibaannima isku soo jarracdo beelka beesha oo halka kursi leh boqol qofood haddaad rabta isku soo jarracdo laakiin hal qof baa laga rabaa inay ka soo saaraan beeshaas iyaga oo u qalma ee muxuu ahaa aqoontiisii waayo aragnimadiisii ee muxuu ahaa siyaasadiisii waxtarkiisii waxqabadkiisii daacadnimadiisii ee, ay- inay soo saaraana laga rabaa waad mahadsantahay Eh, wasiir raalli ahow eh, b- haddaan haddaan kugu daahinay waqtigaan dheeraynay wuxuu ka dhawaajiyey profesor jimcaale sidaad maqlaysay in eh, ujeeddada ugu weyn ee maamulada ay u rabaan in eh, degmo wax lagu soo xulaayo tahay inay saameyn badan ku yeeshaan qofka degmada ka imaanaya oo dad marka iyagu ay rabaan ay timaado Eh, ma u aragtaa eeddaas inay idin qabato maya maya sababta ayda saaxiibadayda sooti uguhay aynaada qeeraye qofka musaafin xalee maxaa qayneen waxaa ku egteen in ay micnaha salaadiintii dhab tahay kuwa dad ay samaysan oo gacan kusamayna in loo yacni lagu lagu lagu lagu dhibaateeyey waxaa ku egteen in afar iyo bar ay kala tahay saddexda keedarka soo qaadada oo ay afkooda ku cadeeyeen way maadsan yihiin inay markhaati markhaati furaan saddexda keedarka soo qaadada in waxaas qaldan yihiin waa cadaatay marka waxaan dhihi lahaa dadka soomaaliyeedna ee degmooyinkana ay wasiic u helaan matalaadooda dhabta dadka soomaaliyeedna ay u helaan maxaa dhihi jiray ee horumarkooda iyo xaqiiqadooda si loo helo annagu intaas aanu niri waxaana kuu sheegayaa soomaaliyana anagu qeyban kamid aanahay gobolada dowladda hodan oo tirsannahay marka kaligaan go-aanka anaga mari waana la leeyahay laakiin anagu fikrayn waa cadaysaday xilaac biis waa cadaysaaye anigu waxaan leenahay arrinkaas waxaa ay markaati furasaaxaday saddex qoomay ku sheegeen ayba ku sheegeen haddii saddex ayaba ku sheegeen anigu intaa sheegeen agaga tahay way caddahay waxaan dhihi lahaa xilliga waa laga soo gudbay xilliga waxay taagan tahay qofka shacabka dadkii matala inaan sheego taraa
okay walkaan kule waa xaqiiqo wallahi inaan hadday sheego wuxuu yidhi meeshaas yaa dega nin xildhibaana oo nolol isku hadleen meeshana sanadka ugu badan oo asiga uu reerka oo ka mid yahay iyo maanjoojiooda waxay yidhahdaan adduunyada meelhebla ka joog markay sheegatana aakhirajina ka joog meeshay qaban waay markaas aniga waxa waxay meelahana xidraan tahay wuxuu yidhi dhowr iyo toban sana shan iyo toban sana kulaa wada xidraan marka qofkaasoo kale marmar inuu meesha sii jooga masixin wejii lama hadlaalo gurbuwa marka waxyaabahaas aan anigu oleeyahay mooyaan Waa tahay.
waxaana gurbuwadaha kama hodaan aan oranayno wasiir arrin kale laga dhawaajiyo oo ah tusaale ahaan in een, tirada degmooyinka de sida adduunku ay tahay adduunka gobolada degmooyinba way jiraan laakiin waxaa wax lagu kala helaa waa sida degmooyinku ay u kala dad badan yihiin Ee, magaalooyinka iyo degmooyinka soomaaliyana isku tirada dadku islama eka tira koobna lama samaynin marka haddii magac kow laga yidhaahdo intaasoo degmaa jirta la yidhaahdo oo degmana ay ku nooshahay saddex boqol oo kun degmana ay ku nooshahay labaatan kun oo qof kuraastana ay in siman ka helaan sow taasi cadaalad darro kale ma noqonayso dabcan way kugu raacsan yihiin dhinacan eh, qabiilka in cadaalad darro ay ka jirto laakiin eh, xaggaasna taas haddaad eegtid maxaad leedahay وكانت عمليه عمليه حتى لها كمان بلادي متعدده السلع الفرنسيه السلع الالمانيه طلعت السلع تبكي مع جامعه سلوات في واحده ست راجل وخلاصها طلعت وعشان كسر على الحياه الدنيا ماشيه طلعت واكيد هديها تبقى الحقيقه هذا المعروف بقول لهم معه وهو ما تتبدل الفجاه او تفتح حوله ولا لا لنا على الامور خلاص كده على ايش يا طلقه marka adii tenkaa goynaa waa dalkiina goynaa fariiste markii horta u diray xildhibaankii birtilahay uu yidhaha degmada waa duumatay qodaleen waa dintaan direen waa intaan inuu dhaawaa haddii meeshii uu dirtaynin hormaanaha haddana shay kontan kalmasuulida
waa waa warkaagu waa cadyahay waad mahadsanta gabagabadan waa ku dhowna wasiir waad iigu sii jiraysa aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaagana weliba dareensan in shaqo badan ay kuu taallo n professor jimcaale n waxaa laga hadlay oo ku jirta qodobada ka soo baxay shirkan shirkii ka horreeyey in la qaato hab labada system labada qaaba ay ka dhex muuqdaan qabiilka iyo degmada ma kula tahay meel dhexoo la isugu keeni karaa aragtidaada fikirkaaga maskaxdaada cilmigaaga ma ku tusayaa meel dhexoo la isugu keeni kara labadan labadan aragtida
Een, ah, bismillah Een, wasiirka horta muxuu ahay waxaanan anagu ku raacan inuuna yidhahdo waa igu raaceen xoogaa waan kaga cud- een, arrintaas waa kaga dacwanaynaa Een, sideedaba adduunka waxaa weeye wax markii la bilaabayo waxaa waxa- waxa- waxaa lagu sameeyaa tadawur macnaha waa la sii wanaajiyaa waa la horumar baa lagu sameeyaa Een, anagu waanu waan yani mahad horada hadalkii waxaan ugu bilaabay Een, maanta waxay joogtaa laba daran mid dooro marna ma dhihin anagu 4.5 iyo 55 fiican ma dhihin laakiin qofka muslimka waxaa la yidhahdaa waa qofka laba yani xumaanood midda xumaan yar dooro kara annagu waxaan leenaha labadaba waa laba xumaanood laakiin yaa xumaan yar taan leenaha marka waxaa waaye waxaa xumaan yar waxaa een een muxuu ahaay in laba qofoo saddex qofood oo soomaaliya ay dhimato wax aan ku gudsan karno ma jiraan hubaal waaye degme haddii la aado dabaa dhimanayo waad la socotaan bahalka muxuu ahaa jidid meel la marsiinayo gaalkacay dhexdeeda konton qofoo ku dhimatay wax ay u dhinteen biayi dembin qutilat maanta qof caddayn kara ma jira ma jiro marka marba haddii degmo iyo la aado waddo yaro meel la marsiinaya konta ku dhimatee kursi xildhibaan maxaad u malaynaysaan marka eh, taas marka waxaan leenahay anigu labada waxaan door bidaynah oon leenahay tanaa dhib yar haddaba sababta waxaa waaye waanu soo aragnay dhiig badana kuma daadanin hawshaana hore u sheegay waxaa idhi mar hore in lasoo qabto sistamka in lasoo qabtay ahayday degmooyinka in la miisaamay ahayday in degmooyinka la tiriya ahayday si kuraasa loogu qaybiyo oo la yidhaahdo okay degmadan waxaa ku nool saddex boqoloo kun een, hadda waxaan sheegnay xildhibaankii wuxuu matalaa een, soddon iyo lix kun iyo dad ka badan oo matalaa saddex boqol u qaybi waa inay deg- degmadan ay heshaa bahalka muxuu ahaay toban xildhibaan degmadana waxaa ku nool afartan kun waa hal xildhibaanay hele ma garatay xisaabtaas lama samayno saa daraaddeed waxaan leenahay een, degmooyinku midda ugu horeysa waxaa waaye degmooyinka hadda jiraah waa degmo qabiil degmo soomaali ay wada degan tahay maanta too ma jirto waa degmo qabiil qabiilkiina haddana asigiibaa kala xiniyo weyn oo kala mataqaana qoraa ku horkaadisa hubaal waayo marka qabiilka degmada haysta iyo mataqaana qolada korka maamusha unbaa heshiinaya kuwaasaana hadhowet mataqaanaa noqonaya xildhibaanadii noqonaya si iswaafajinta haddaad u timaado si Okay.
in la isku geli kara ma jirta ilaa waa taas aad baan u sharaxnay si fiican uga hadashay aniga waxay ila tahay een, ah, hal si unbaa laysu waafajin karaan qabaa oo ugu dhow Een, hadda qoraasta waxaa lagu fadhiyaa 4.5 sida een, ah, qoraastaasaa loogu fadhiyo in la yidhaahdo cadaalad kursi waa ku fadhidaa waxaad ku matashaa een, reer dhobley kursigaas dhoobleya la dhigaa cadaala iyo reerka uu kala kasoo jeedo keliyahaana leh keliya ayaa leh ma fahamtay marka dadka oo laga tiro badan yahay oo soomaaliyada hadda baarlamaan ku jiro qoraastooda in meel la dhigay tegi
oo la cayimo oo la cayimo oo aan markaana is- ay helaan degmadiina ay ka yimaadaan degmadina ay ka yimaadaan laakiin kursigaas meel la dhigo la yidhaahdo maalan een, kursi hebel degmada xamarweynaha iska leh reer xamarweyne keliyahana qaadan kara ee ku tar- reer xamarweyne ku tartamaan sidaa waxaa mataqaanaa isugu imaan kara four four point five kiina waa lagu dadka macnaha laga tira badan yahana ilaaliyo.
lama xoogi doono oo waxaa dhici karta ayga dhaxooda inay isxoogaan ayga dhaxooda inay isxoogaan waa dhici kartaa laakiin qolada kaleeto mataqaanaa laadheer teegan isma xoogi karto marka sida ugu dhow ee dadkaas xuquuqdooda lagu ilaali karo Waa sidaas.
waa kuraasta in la yidhaahdo La deg- cayimo.
la cayimo degmay taallaa ayadoo sida hadda loo baarlamaanka loo fadhiyana loo loo kala cayimayo loo kala cayimaayo oo dadka maanta qabaa'ilka eh, muxuu ahaay en- en- en- en kuraasta ay ku leeyihiin qabiilma kursiga oo ku leeyahay lafa kursiga ku leedahay ama bontaa ha ahaadaan ama wan ha ahaadaan ama ha ahaadaan tuqad ama ay yihiinba in meel la dhigo la yidhahdo kursiga meel heblow yaalaa reer hebelaana iskale reer hebel u tartama waa caddahay haye profesor heer isle su-aashaas ma kuu muuqata adigu horta waxaa tir waa in la hormariyaa labadina waa isku raacdeen sida loo hormarinaya waa sheegteen waxaad dhadeen waa in tiradii dadka matalaada la badiyaa hadda laakiin shirka hore siday ka soo baxday waxaa la yidhi labadaanba waa in la isku wadaa si labadaanba ah oo qabiilkiina u u jiro deegaankiina u jiro Ma- taladee sidee kula tahay in la isku dhexgelin karo labadan arrin horta soomaaliya ama hore ha loo wado ama gadaal ha loo wado waa waa qabiil qabiilkay aaminsan yihiin oy aad iyo aad ugu dhegan yihiin laakiin aniga ma la qabi maartay saaxiibkay eh, gudoomiyaha jaamacadda ummadda Eh, in kursiga degmo la geenaa la yiraahdo lama qabi marka degmo la tegi kara ayaanba jirinbo degmo maanta la tegi karo ma jiraan magasino laakiin degmooyinka waa laga keeni karaa dadaa laga keeni karaa meesha markaas ama ay nabad tahay oo la fariisan karaa oo wax laisku sheegi karaa ayaa laiskugu keeni karaa ama xamar ha ahaato ama baydhabo ha ahaato ama kismaayo ha ahaato ama maarata cadaada ha ahaato ama jowhar ha ahaato beledweyne ha ahaato Aa, degmooyina dadka laiskugu keeni karaa nin walbana waxaa waye muxuu ahaa tiradii oo uu lahaa ee xalka ahayd inuu degmadiisii la tago laakiin formalihii markii hore oo lagu socday in wax laga bedelo marka markii hore hal qofaa la dhahay adigaa maarata ciddaan suldaan wey ama garaad wey ama ugaas wey ama malaaq eh, ama wabar eh, ama saas eh, kaas eh hal qof le qofkuu rabuu soo qoranayo mid ka duwan in la helo oo ka dad badan oo laga dadbadsado oo qeybaha kale bulshada oo dhan ay ka soo wada qeyb galaan qofku markaas ay u arkaan waa leelehay ummadda waa mateli karaa ninkan ay ka soo dhex saaraan oo weliba sharuud lagu xiraayo qofka oo maarata xildhibaanimada isku soo sharaxaayo ee da-diisa aqoontiisa waayo aragnimadiisa siyaasadiisa yacni inuu maarata sharuudo uu soo buuxiyaa qofka oo maarata muxuu ahaa ma gasino laakiin haddii la yidhahdo degmaa la geynaa degmaa la geynaa haddii la dhaho ee, degmadii waa isku qabsanaa meesha dhexdeedaas qabsanaysaa oo degmadaas maarata loo geeyo kursiga kursigaa qaado baraayo geyso haddii ani maalan aniga saas la yidhahdo markaan baraayo tago dad kaloo fara badan oo maarata muxuu ahaa baraayo degan oo anigu heeb ah ya ayaa igu qabsanayo dagaalaa ka dhacay marka waa la kala safana jilib iyo jilib iyo la- maarata muxuu ahaa jifi jifaa loo kala safana waa la isxabadayna laakiin hadda eh, muxuu ahaa laga soo bilaabay jabuuti labada kun ilaa laba kun iyo laba iyo tobankii waxaa weeyaan khaladaa jiray waa lisboogay waa lisdhacay laakiin wax isdilay oo kursi daraadiis isku dilay ma jiro haddoo jireen wax yar waay dhif inaadira waay boqolkiiba waxaa weeyaan wax ka yar dhibic hal waay laakiin hadhow hadhow waxay noqonaysaa in la isgumaado oo la islaayo oo maaragtay dhibaato weyn ay ka dhacdo marka marse ma dhexgeli karaan miyaad leedahay mise sideen qabiilkii iyo deegaankii see laiskula wadi karaa isma basgeli karaan ma isdhexgeli karaan no maraha dee dhinacna daahir ay ka tahay dhinacna nijaaso ay ka tahay ma lagu tukan karaa waa maya waa sidaas oo isma geli karaan midba goonigeed in ay u socoto waayo waay wasiir intaana gabagabada gelin isla su-aashaan weydiiya aqoon-yahanada ee shirkii horena hogaamiyaashu ay ka soo saareen eh, madaxda dowladda federaalka ah iyo madaxda eh, maamulada eh, dowladda xubnaha ka ah laga soo saaro leeyahy waa in labadanba la isku wadaa Eh, adiga wax aragtiya ma ka haysaa sida la isugu wadi karo
لا يقول أنت مرحلة كنت هي الطلاق عيد الربيع وحركتي حتى عند الكراسي وفاين عن المدرسة وانت لو هنكون شغايا أنا أنا وحنا عندنا يدرب جوا حتى بعد الصومالي عشان وذاك لو حتى ما كنتش أنا كنت كل يوم صاحبي أنا وحنا عندنا يدرب جوا الصومالي كبير دونا شباب يقول حاجة dowladaha dowladda waxay soomaaliya aanayaan magaci doon sababto ah nin kasta meel ku dagaalo ma haysabo dhulkii ayaga waa laga haysaa marka dagaalka ay kuegelinayaan anigu ma aqaan ma filayo ma dhici doono mana dhacayo mana dhici doono midda kalena kuu sheegaya waxa waaye ninka la yidhaahda boqol nin adiga soo fulaysa hadii la yidhahdana waa kadiladiyo qarsoon waayo qaysaas ay sheegayaan marka waxa waaye kanta horta in la siyaa fiican saaxiibada haddii ay rasadeen dhinacan waa in markaasi fureen kama wada aniga sax weyneen waxaan sheegayaa saddex qaliinood oo oo four point five leeyahay ayay sheegeen marka inuu xun yahay saatan kudaranka maahan ka waday haddii ay xawati ka wadaan waa wajatan micna cadaalad ka aado laakiin waxaan idiin sheegayaa maanta soomaaliya waxay taagan tahay xilliga ay gudbi lahayd maxaa yeelay istursaanada muqdishaha joogta maxaa yeelay xildhibaan shan iyo konton muqdisho iyo labaatan xildhibaan kasta markuu xubnaha u tababileeyahay waxaan tahay madaxu gaadiga axmada aada horaa iyo bes ugu filan degmada horumarkeedu degmada kala kala midna ugu filan baarlamaanka ugu filan bulshadu kaltaagayna waxaan in laga gudbaayo rabaa ama waxaan kaa leena intaas waaye adigu hadda degmadaan degana aan joogo xildhibaanan kaa kamid ah oo aniga heerteeda oo weliba daaximaanaabyo oon garanayn xaggana wixii kuna inay mucaasado oo xildhibaanka agaarkana ay leeyahay marka waxaan kulan gorbaan la kici karaa profesorka maxamuudkina xilliga loo gudbi kara That's what
waa aad baad umahadsan tahay wasiir waa waa waa gabagabeyneynaa eh, haddaan halaal daqiiqa wax ka yar siiyo professor jamcaal aan ku hormara su-aalna waa lagu weydiiyey
bismillah goormaa laga gudbi karaa buu ku yidhi
soomaalidu waxay tiraa xaqlo laaban xoola kuma yimaadaan waxaan loo shaqaynin oo muxuu ahaa juhdi iyo dadaal iyo aqoon iyo xoog iyo maaliyad aan la gelin waxba ka- waxba ka dhalan maayaan waxa marka haddaan marka horeba laga shaqaynin dowladdani iyo baarlamaankani waxay haysteen afar sano oo dhan in waxaan laga shaqeeyo marka een, haddii nimaan naag aroosina uu yidhaahdo ilmaan rabaa inaan dhalana waa uun iska iska riyo wa wasiirka marka waxaan leeyahay waxaa laga gudbaa mar alla markii ummadda soomaaliyeed ay u adeegto oo juhdi iyo maal iyo caqli iyo aqoon isugu geyso inay ka gudubto marka markaas taas waxaan leeyahay Waata- ha la geliyo juhdi xoog badan caqli ha la isugu keeno een, muxuu ahaay toy een, xalka soomaaliya iyo muxuu ahaay toy sida hadda aan ku soconno si xal lagu gaaraya soomaaliya xal lagu gaaraysa ma ahan federaalaa dhashay ayadoon shuruucdiisu jirin waxay lamid tahay een, Waayo, wasi- eh, marka, professor, waqtiga eh, ka dhamaaday.
juhdi xoog hala geliyo waa mahadsan tahay em, eh, professor herow maxaad kusoo gabagabeyn lahayd xaggaaga soddon sekeen isla arrintan ah waxaa weeyaan horta marka hore in la helo waaye amni amni buuxa soomaalidu inay ka fikirto waaye inay maaragtay muxuu ahaa ammaankoodii ay sugaan oo ay isu tanasulaan oo maaragtay isriiriixi iyo qabyaaladii iyo isboobka iyo isdhaca laga baxo ayaa loo baahan yahay afarkooda markii la helo ayaa laga baxaa af ingiriisaan ku sheega hal iga raali ahaado rule and regulation in la helo waaye law and order in la helo waaye, afartaas kooda dambeyn iyo Ah, markii in la helo waaye maxaa nidaam iyo kala dambeyn in la helo waaye sharci iyo amar in la helo waaye afartaasba ma la haayo afartaasoo maqanna ma la heli karo waxa la doonayo waa mahadsanta wasiir maxaad noogu soo gabagabeyneysaa xaggaaga rajada dadka soomaaliyeed indhahooda iyo maskaxdooda kismaaday soo wada eegayaan
I soomaaliyeed marka koowaad madaxdooda ha aaminaana ha u duceeyaana yayna yartan yayna xamanan ha ilaahayna ha u baryaana inuu ilaahay dariiqa toosan ilaahay waafajiyo ee halkaana ha baryaana inuu ilaahay wax fiican ka soo saaro haddii ilaahay laa waa mahadsantahay aad baad u mahadsantihiin martida barnaamijka waxay kala hayeen daawadayaal iyo dhegaystayaal eh, cabdinuur cali aadan oo ah wasiirka warfaafinta iyo gaadiidka ee jubbaland oo jooga magaalada kismaayo eh, doctor maxamed axmed jimcaale oo ah gudoomiyaha eh, jaamacadda ummadda soomaaliyeed oo stuudiga magaalada muqdisho jooga iyo professor ibraahim muuse heerow oo ah gudoomiyaha golaha aqoon-yahanada ee koonfur galbeed oo isna stuudiga inala joogay barnaamijkan oo kale intaanu ku gulmi doono nabadgelyo
ciidda wanaagsan abuurka ku daadi weeyo khayraadka ka doona weeye siduu geelu hawd u daaqo